wadashirka haddii dadka salaadiinta iyo xildhibaanada iyo deegaanada kasoo kasoo jeeda ay isku afgartaan fiir qaabka federaaleynta maaha wax laisku qasbi karo oo qasab lasiiga dhigi kara maaha waa inay isku afgartaan dadka deegaanka salaadiintooda xildhibaanadooda ayka talintooda ay ka saliyaan ayka talintiyaana socoto marka haarigaan iyo degdegaan anigu ma garanayo haddii two thousand sixteenka ay dhamaatay two thousand sixteen kadibaa la dhisi karaa xataa maha waxa qasab ku ah in two thousand sixteenka laga hormariyo oo amarjinsaa anigo amarjinsada meelay ka socotay degdega soomaaliya waxa wax ka hadlaya waa degdega waxaan degdega meel u socota anigu ma garan karayo sixteenka doorashada qaranka kadibaa la dhisi karaa qasab ma aha in hadda la dhiso qasab ma aha inay soo daacdo laakiin waxaa muhiima waxaa samaysmaayo inay noqdaan wax xalaala oo dadku u cunto